faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar ibraahim raadiyo cadaado jawaar cabdulah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
habeen wanaagsan qodobada wararka birraadhi ah cadaado caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a faahfaahiino dheeraad oo caawa ka soo baxaya qaraxyo maanta gelgelay magaalada muqdisho iyo al-shabaab oo sheegata mas-uuliyadda weeraradaasi xukuumadda soomaaliya oo tacsi u dirto ehelada dadkii ku geeriyooda qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho taliska ciidanka xoogga dalka oo canaantii ugu darneed kala duldhacay ciidamadii isaga baxay fariisime ay ku lahayeen qaybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe xukuumadaha muqdisho iyo nairobi oo ku wajahan maxkamadda i c j kadib wadaxaajoodkii murankii xuduudbadeedka maamulka degmada balanbal oo ka qayladhaamiya xaaladda barakacyaasha ku nool magaalada balanbal ee gobolkaani galgaduud xildhibaanno ka mid noqonaya xubnaha golaha deegaanka jarriiban oo maanta lagu dhaariyay degmadaasi soomaaliya oo markii ugu horraysay si cad uga hortimid codsiga madaxweynaha dalka maraykanka donald trump dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka mootobajaaj oo cabasho ka muujiyay kadib shaqajoojin maamulka degmada baydhabo ku sameeyey dhallinyaradaasi taliska ciidanka ilaalada wadooyinka beledweyn oo amara duldhiga wadayaasha gaadiidka magaalada beledweyn iyo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombey oo sheegay in trump ka go'an tahay badbaadinta dalka israa'iil
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeen sabdoosii baxay axad ayaa soo gelaysa saddex iyo labaatanka bisha saddexaad maash sanadka laba kun sagaal iyo tobanka intaas aad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karonaa warkeenna habeen warkaasi oo dhanaca waxaa la diyaarah cumar axmed ibraahim suxayfa aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid cali maxamed dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada warkii hameen oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa caawa ka soo baxaya qaraxyo maantay gelgelay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo dhinaca kale al-shabaab ay sheegteen weeraradaasi yaxye ciise xuseen ayaa magaalada muqdisho ka soo waramay weerar qaraxyo loo adeegsaday ayaa maantay kooxo hubaysan waxay ku qaadeen laba wasaaradood oo ku yaala degmada shangaani ee gobolka banaadir labada wasaaradood ayaa kale ah wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya kuwa oo hal meel ku wada yaala weerarada ayaa ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ah oo lagu dhuftay ilinka hore ee labada wasaaradood ee howlaha guud iyo sidoo kale wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xiligaas labada wasaaradood waxaa ka socday howlahoodii caadiga ah ee maalinlaha ahaa waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray shaqaale ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya shaqaale dowladeed iyo dad shacab ah qaraxa labaad ayaa ka dhacay bannaanka hore ee xarumaha wasaaradaha shaqada iyo shaqaalaha iyo howlaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa la sheegay in qaraxa hore markii uu dhacay kadib koox hubeysan ay gudaha u galeen labada wasaaradood iyada oo halkaa dagaal xoogan uu ku dhex maray ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya oo isugu jiray booliis iyo kuwa si gaara u tababaran iyo sidoo kale dagaalamayaashii gudaha u galay xarumaha wasaaradaha howlaha guud iyo shaqada iyo shaqaalaha ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu dambeyn soo afjaray howlgalka iyadoona la sheegay in dhammaan la dilay dagaalamayaashii weerarka qaaday laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ma aysan ka hadlin weerarkan iyo sidoo kaleeto khasaaraha uu dhaliyey madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya ayaa tacsi u dirtay dadkii ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho dadka dhintay waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalk soomaaliya saqar ibraahim cabdalla sidoo kale shaqaale dowladeed iyo dad shacab ah ayaa weerarkii maanta ku dhintay qaar ka mid ah dadka deegaanka oo guryahoodii ay burbureen ayaa warbaahinta sidan u sheegay nagama dhiman lagumala dhaawa laakiin wixii hantiyo dhan waa baabeen dhulkaa nacda waxaa baabaa guryihii waa baabeen guriga hanta sarkaa dhinac dhan waa ku jiri marka haddaan dad dhanbanba ilaahayn bahantiis waa laakiin wixii hantiya waa ibs wax khasaaro aan ka soo gaarday wax maya wax khasaaro ah dadka nagama soo gaarin waa ilaahay mahantiis laakiin hantidii waa ebel
dariskiina iyo qarax waa kan qarax waa kan waa kaa qarax waa kaa baabuur qarax waa kaa mujeeda gacalinkay waa tilmaan qaadnaa ciyaalka ana maanta u tuuro wax dariska oo wax gaareen waa kulli waxaan dhanba jeedkan oo dhan waa ebel waxaa dad wax gaareen ma arkaan laakiin waxaan tiyaa baabaa maahna ilaahay waxna ma gaarsiin kamana war hayo wixii oo dadiska wixii weerarkii markii dambe oo lala dagaalamay bugta ama ama ama ama ku kacnab
ma aad ka qaxday xaafada ma ka carartay marka ma antaa u carar taa u carar mar haddii xabadu dhacayso waa inaa meeshaa joogtaa ma carar male mar haddii ba xabadu dhacayso maar dadkaan hadda jira waa ordaan laakiin oo u ordaan anigu meeshaan aan iska aan iska jirmaa qaraxaasaa unugu dhacan qaraxaas qaraxa qolofka waa siijeedka hadda aan ka soo wadaay iyo siijeedka aniga intaa waa burbureen sataaniga dhibaat u dhinta dhinaca hal caabana soo galaba
waxaa kaloo jira laba qarax oo ay sheegteen mas-uuliyaddooda al-shabaab oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxa hore waxa uu ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho waxaana qaraxa labaad uu ka dhacay wadada warshadaha ee magaalada muqdisho dhammaan weeraradii iyo sidoo kale qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho ee maanta waxaa mas-uuliyaddooda sheegtay al-shabaab yaxya ciise xuseen radio cadaado muqdisho xukuumadda soomaaliya ayaa tacsi u dirtay eheladii dadkii ku geeriyooday qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho liibaan cabdi ciise ayaa faahfaahinay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali keer ayaa ka hadlay weerarkii maanta lagu qaaday xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda ee ku taala degmada shangaani ee gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha ayaa ka tacsiiyey dadkii ku dhintay weerarkii lagu qaaday xarunta wasaaradda waxaana dadkii ku geeriyooday ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka shaqar ibraahim cabdalla iyo dad kale oo shacab ah
bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa dadkii soomaaliyeed ee ku shahiiday qaraxii maanta ka dhacay wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada horteeda waxaan dadkii ku shahiiday kulligood ilaahay uga baryaynaa in heladoodiina samir iyo iimaan allah ka siiya iyagana ilaahay jannadooda usii maceeyo waxaa kaloon leenahay inta ku dhaawacantay ilaahay iyagana caafimaad degdega ha u siiyo si gaara waxaan tacsi halkan uga dirayaa anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada xildhibaan ahaana wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan saqar ibraahim cabdalla wasiirka iyo qoyskiisa waxaan leeyahay kulligiin ilaahay ha idiin dhib yareeyo isagana jannadii allah ka waraabiyo waxaa kaloon dhammaan shacabka soomaaliyeed u sheegaya in dowladda soomaaliyeed ay ka go-an tahay sii wadidda la dagaalanka argagixisada dagaalka aan kula jirnana aanu joogsan doonin haddii ilaahay yidhaahdo inta aan ka tirtirayno dhulkeenna oo dhan weerar ku bilowda qaraxyo gaara oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa barqanimadii maanta rag hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ah waxa ay ku qaadeen xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha islamarkaana waxaa ka dhasha khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa markii dambe weerarkaasi soo afjaray waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegta al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa canaantii ugu darnayd ee kala duldhacay ciidamada isaga baxay fariisimihii ay ku lahaayeen qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe shaafici shariif maxamuud ayaa ka waramay ka bixitaankii ciidamada guduudsan ee qaybo kamida gobolka shabeellada dhexe iyo cabashooyinka mushaar la-aan haysata kadib ayaa waxaa isu soo taraya eedaha ciidamadani sheegay in xuquuqdoodii ay waayeen ay kala kulmayaan madaxda ka sareysa horey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu sheegay in uusan jirin askari ka tirsan ciidamada xooga dalka oo aan helin xuquuqdiisa marka laga reebo ayuu yidhi askari aan diiwaan gashanayn waxa uuna intaasi raaciyey in kuwa aan diiwaan gashanayn loo sameyn doono lambaro iyo aqoonsiyo cadaynaya ka mid ahaanshahooda ciidamada xooga dalka mushaaraadkoodana ay heli doonaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane amar dambe oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxa uu dhankiisa sheegay in aysan habboonayn in ciidamada marka ay gadudaan ay soo banneeyaan difaacyadooda isagoona ku celceliyey in ay xil iska saari doonaan sidii ciidamada xuquuqdooda ay ku heli lahaayeen taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya daahir aadan cilmi indha qarsho oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ay dadaal ku bixiyaan tayeynta ciidamada iyo sidii xuquuqdooda ay ku heli lahaayeen waxa uuna carabka ku dhuftay in ciidamada mudaharadyada wada waa kuwa gaduudsane ay lumi doonaan kuwa mar walba muujiya dulqaadka iyo kartida ayuuna kuu tilmaamay in ay yihiin kuwa ay u baahan tahay dowladda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliyeed ee maxamed cabdilaahi farmaajo madaxda ka yahay iyo xasan cali kheyre waxay go-aansadeen in la helo ciidan tira kooban oo la og yahay si qorshe saxa loogu sameeyo qorshe samsan loogu sameeyo waa tii shalay aan ku dhahay garaadada markii laga adag ka qaylinaysa mustaqbalkii ciidankaa wey waxaa u soconnaa dowladdu waxay goosantay mustaqbalkii ciidankaa aada iyo aad baan waxaan ugu geesinimo gelinaya waxaan ku ammaanaya geesinimaoda go-aankay gaareen waxaan ogahay inta mudaharaanaysa inay lumi doonto waxaan ogahay kii wadaniga ah oo soomaaliga oo dareemaya oo raba dalkiisa u danqanaya oo ay dhibayso maalin walba qaraxa iyo shacab shacabkeena lagu hayo waxaan aaminsanahay inuu ku hadhayo ciidanka xoogga dalka soomaaliya marka waa sarkaal nadiifa oo damiir leh kan aan damiirka lahayn qabiilku dulooday tuuganimadu dulootay nidaamkiisu uusan marnaba hagaagayna inuu baxayaan aaminsanahay uu ka baxayo ciidanka si ugu dhuqsay badan maxaa yeelay ma ku socon karto ciidankan wuxuu u baahan yahay saal loo dhiso ciidankan wuxuu u baahan yahay xeree in loo sameeyo ciidankan wuxuu u baahan yahay hub in loo sameeyo yaa loo samaynaya haddaaba la garan karin waxaayo yaa see loogu jaagoynaya see baa loogu jaagoynayaa qorshe dhaqaalee loogu samaynaya qofaan la garanay tiradiisa la aqoon nambarkiisa la garan karin meeshii lagu ogaya aan joogin sida loogu qorshaynayo oo qorshe loogu samaynayo bal ii sheega ilaahay baa idinku dhashay saraakiil baa nahay bal ku dib u fakar nin walba u dib u fakar ka maqan iyo ka joogaba sidaa loogu qorshaynaya dhanka kale daahir aadan cilmi indha qarsho taliyaha ciidamada xoogga dalka waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay u baahan yihiin qorshe iyo go-aan qaadasho si ummadda soomaaliyeed looga saaro dhibaatadaa hadda haysata loona soo celiyo tayadii iyo awooddii lagu yaqaanay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed war ciidankan wuxuu u baahan yahay qorshe wuxuu u baahan yahay qof go-aan leh oo fuuliyaha go-aankaas si ummadda soomaaliyeed berri ay uga baxdo dhibta ay ku jirto si ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sharafta iyo qaymada lagu yaqiinay uu soo noqdo xasan cali kheyre waxaan ku ammaanaya geesinimada uu gaaray uu rabo inuu dalkiisa wax uga tago magaca inuu uga tago ciidanna uu sameeyo waa geesinimo gaara wuxuu dan ka leeyahay inuu dhiso ciidan soomaaliyeed uu ka tago oo berrina yidhaahdo contributionkayga waa bixiyey dalka aan ku lahaa si loo helo ciidan war waxay u baahan tahay waxa weliba geesinimay u baahan tahay runtii geesinimay u baahan tahay haddaan la helin qof dowlad geesi ah oo ku dhiirata talis ciidan oo taliska guud u horreeya anigu u horreeya saraakiisha u horreeya oo geesi ku noqda marnaba dowladda soomaaliya guulaysan mayso marnaba ka bixi mayno dhibta aan ku jirno marnaba horumari mayno taariikhna ka tegi mayno madxub baan ka tegayna noloshani waa tirsan tahay intuu qofku nool yahay noloshani way samaysan tahay wadaad kaa maqlayseen waari maysida war ha kaa haro waari maysida war ha kaa haro nin walba uu ku fakar nin waarahayaa ma jiro maxaa soo ahaan jirtay mas-uuliyad baa ku saaran waa maqlayseen wadaadku u fasiraya war aakhire waa lagu xisaabtamaya markaad dayacdo wixii laguu dhiibay markaad halayso meeshii lagugu talagalay markaad kasoo bixi weyso hadalkan canaanta ah ee uu jeediyey taliyaha ciidamada xoogga dalka daahir aadan cilmi indha qarsho ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo ciidamo badan ay iskaga baxeen deegaano dhowr ah oo hoos taga degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo ciidamada ay sheegeen in muddo afar bilood aysan helin xuquuqdooda islamarkaasina ay saadanayeen xoolahooda deymana looga yeeshay goobihii fariisimaha u ahaa taasina ay ku qasabtay in ay iskaga baxaan maadaama xuquuq iyo mushaaraad toona aysan halkaasi ku haysan
haatana haddii aan dib ugu laabanno magaalada muqdisho iyo weeraradii maantay ka dhacay guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa tacsi u diray dadkii ku geeriyooday qaraxyadii maantay ka dhacay magaalada muqdisho liibaan cabdi ciise ayaa ka waramay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka tacsiyey dadkii ku geeriyooda weerarkii maantay ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale gudoomiyaha ayaa tacsi u diray ehladii xukuumadda soomaaliya labada gole ee baarlamaanka iyo dhammaan shacabkii soomaaliyeed ee geeridii ku timid wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha sakar ibraahim cabdalla ayaa maanta ka mid noqday dadkii ku geeriyooda weerarkii lagu qaaday xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya soomaaliya iyo kenya ayaa ku wajahan maxkamadda i c j kadib wadaaxaajoodkii murankii xuduudbadeedka xasan axmed maxamed ayaa ka waramay dadaalkii lagu doonayay in khilaafkaasi laga gaaro xal ayadoo aan la wadaatagin maxkamadda cadaaladda i c j ayaa waxa muran xuduudbadeedka waxa uu la kulmay dhibaatan taas oo ah taasoo dhabaa u xaartay in soomaaliya iyo kenya dagaal dhanka sharciga ah ee maxkamadda s j ay ku kala baxaan dowladda kenya waxay haatan u diyaargaroobaysaa inay bisha sebtembar ee soo socotaa dukumeentiyadeeda kiiska aan u gudbiyaan maxkamadda cadaaladda s j ee fadhiga dhexe oo ku yaala magaalada dahiig ee dalka holland kenya waxay horey ugu fashilantay sanadkii in maxkamadda s j ay ka hor cadayso milkiyadda ay ku sheeganayso xuduudbadeedka badweynta hindiya ee hodanka ku ah khayraadka shidaalka iyo gaaska dabiiciga wargeyska danation wuxuu dhowaan qoray in kenya ay la shirtegi doonto dacwadda bisha disembar natiijada ka soo baxday cilmibaaris ay ku samaysay in la hayo cadaymaha muujinaya in gunta xuduudadka badeedkaasi laysku haysto waxay kenya sheeganaysa in xuduudbadeedkani ay ku jiraan maalintii horey uga yimid webiyada dalkooda oo ku faafsan in ka badan saddex boqol oo noo kalmaalisa marka dhanka xeebta laga yimaado siday hadalka u dhigeen fashilka wadaxaajoodkii madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha wadanka kenya huru kenyaati bil ka hor ku dhex maray magaalada nairobi ee dalka kenya wargeyska danation waxa uu qoray in saansiyaana u dhasha dalka shiinaha ay kala shaqaynayaan khubro saansiyahan oo ku takhausay cilmiga joolojiyadda soo aruuriyaan xogo ku saabsan cilmibaaris ay ku sameeyeen caasimada dalka shiinaha ee banjiin siduu hadalka u dhigay dowladaha shiinaha iyo soomaaliya weli kamaysan hadleen haddii xog aruurintaasi al sheegay inay khubro shiinahaas ah ku lag leeyihiin taasoo haddii la xaqiijiyo muujin karta inay shiinaha kusoo biireen dalalka kenya kula safar murun xuduudbadeedkaasi saraakiil ka socotay xafiiska dowladda kenya ee sharcigan ayaa sheegay in geedisocodka xogtaasi tahay loona baahan yahay qoburo aan laga heli kareen gudaha wadanka kenya calaamadaynta xuduudbadeedka lagu muransan yahay waxay kenya doonaysaa in calaamadayntaasi lagu saleeyo xuduudka dhanka bari ay aasteeyeen xoogii gumaystayaasha balse soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa in xuduudka uu ka soo bilowdo xuduudka dhulka ee koonfur bari khubrada cilmiga ayaa rumaysan haddii ay soomaaliya ku guuldaraysato dagaalka sharciga ee maxkamadda s j waxay taasi ay muujin doontaa inay kenya ay ku fishilantay shagashada milkiyadda qeybo badan oo ka mid ah xuduudbadeedka soomaaliya dowladda kenya ayaa yaqiinsan guuldarrada dhanka sharciga ah waxayna dib u soo celisay cadaadis kale oo ay soomaaliya ku saarayso xitaa haddii ay diyaargaroobaan dagaalka dhanka sharciga la bixitaanka qaybo badan oo ka mid a ciidamada kenya ee jooga soomaaliya ayaa u muuqata cadaadisaar lala maangan yahay dowladda federaalka soomaaliya inkastoo ay saraakiisha ciidamada difaaca kenya ka gaabsadeen inay ka hadlaan haddii soo bixitaanka layaabka leh uu qayb ka yahay istaraatiijiyadda dowladda kenya ee dacwadda xuduudbadeedka kala dhexeeya soomaaliya maamulka degmada balanbal ayaa ka qayladhaaminaya xaalada barakacyaasha ku nool magaalada balanbal ee gobolkani galgaduud cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya waxaa qaar ka mid a deegaanada maamulka galmudug ka taagan abaar aad u baahsan taasoo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka reer guuraaga ah sidoo kale waxaa jira dad badan oo barakacyaal ah kuwaasoo intooda badani kasoo barakacay abaarihii horey ugu dhuftay qaybo badan oo ka mid a gobolada mudug iyo galgaduud waxaana aad looga dayrinayaa xaalada nololeed ee barakacyaashaasi meelaha ay abaartu aadka u saamaysay waxaa ka mid a degmada balanbal ee waqooyiga gobolkani galgaduud waxaana aad u cabanaya barakacyaasha ku jira qaar ka mid a kaamulka degmadaasi saalax cabdulle aadan madaxa arrimaha bulshada degmada balanbal oo la hadlay raadhiyaha cadaado ayaa sheegay in barakacyaasha balanbal aana haysan waxyaabaha aas-aasiga oo ah nolosha sida waxbarashada caafimaadka hoyga iyo waxyaabaha ay quudan lahaayeen intaba waxa uu xusay in dhowr maroo hore ay fariin u direen maamulka galmudug hay-adaha samafalka dowladda dhexe dalka iyo cid walba ay qusayso arrintaasi balse waxa uu carabka ku dhuftay in aanay wax jawaaba ka helin isagoona sheegay in barakacyaashan gargaar la soo gaarsiiye oo ugu dambeysay sanadkii hore laba kun sideed iyo toban ugu dambeyn madaxa arrimaha bulshada balanballe ayaa baaq u diray dowladda dhexe ee dalka maamulka galmudug iyo hay-adaha samafalka waxauna ka dalbaday in dadkaasi la soo gaaraan gargaar binaadamtinimo barakacayaalka balanballe waxyaabo badan yay ka wada cabanayaan raashinkii bay ka cabanayaan lacaga tuurisu marmar ay heli jireen ama kaa raashima ay qaadan jireen labadiiba hadda waa waayeen hoygii jendhooyinkii ama bacaha ama ayaalehii ama loo loo dhisin jiray haddii alla kusoo waa waayeen biyogelintii haddii alla kusoo midii u baaba'aano matuurada waa ka fog yihiin oo biyogelin ma helaan ha iyo wax badan bay ka cabanayaan oo aasaasigii oo dhanba waa waa waalaa yihiin ma garat waxbarashada xaggeeda waa waa u baahan yihiin oo iskuullada way ka fog yihiin lacaga ay kusoo aadaan oo biyaal ay kusoo raacaan ma haystaan intaba waa gudbinaa ninka waa gudbinaa idaacadaha loo kaltaan gudbinaa saxaafadahan ka gudbinaa ajaalusanka radiyadan ka gudbinaa waa gudbinaa warku waa gudbinaa mida kale maamulka galmudug madaxdihiisa waa la socotaa ajaalu ku sugan laftumada waxyaalaha qarada ka jiro hadee ama ribood baan siinaa waagii beryo ama wararka waa u gudbinaa sanadkii tegey bishii tobnaad yaa ugu dambeysay waxyaalihii dabayaaqadii ugu dambeysay iyo wixii ka horreeyey ayay ahaayeen sanadkaana haba yaraatee wax ka yimaada ma hayo fariintii ugu dambaysa raadiyo cadaado waxaan baaq u dirayaa jariidaha dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka madaxweynaha federaalka ra-iisul wasaare cali khayre maamul goboleedka galmudug dhammaan madaxweynihiisa iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan iyo hay-adaha maxalliga waxaa u sheegayaa dadka balanbaloo barakacyaalka baahi aasaasiga fara badan ay ka jirto oo qaybo badan isugu jirta waxaan codsanaynaa dadkaas in la soo gaaro qayb kastaba ha noqotee inta badan barakacyaasha ku sugan degmada balanballe ee waqooyiga gobolkani galgaduud ayaa ka yimid dhinaca maamulka dowla deegaanka soomaalida ee dalka itoobiya lamana oga sida maamulka galmudug iyo dowladda dhex uga jawaabi doonaan baaqa maamulka balanbale ee ku aadan waxuqabashada barakacyaasha ku dhaqan degmadaasi xildhibaano ka mid noqonaya xubnaha golaha deegaanka jariiban ayaa maanta lagu dhaariyey degmadaasi cabdiqayr maxamed jaamac ayaa jariiban ka soo warramay iyadoo muddooyinkii dambe lagu howlanaa sidii loo dooran lahaa guddoomiye iyo ku-xigeen ka mid ah golaha deegaanka ee degmada tani jariiban ee gobolka mudug ayaa maanta waxaa la dhaariyey xildhibaano ka maqnaa golahaas kadib markii xildhibaano kale oo kursigaasi isaga tegey lagu beddelay xildhibaanadan laba xildhibaan oo ka mid noqonaya xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadan jariiban ayaa maanta lagu dhaariyey gudaha degmada tan
daacada u dhinto shaqadayna islaaxadinta dalka iyo diinta iyo dadka maslaxadooda ku jirta iyo diinta iyo dadka maslaxadooda ku jirta dastuurka dalka u yaalla aan dhowro dastuurka dalka u yaalla aan dhowro
kadib dhaartaas ayaa halkaasi waxaa khudbad ka jeediyey isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee gobolka mudug isagoona halkaasi ka sheegay in la doonayo maamul waxqabad leh islamarkaasna ka shaqeeya horumarka degmada iyo weliba sidoo kale tan waddada wadaagsin iyo dekedda garacad kala durkayn isku keeni kartaa xilliga adag oo lagu jiraanse ka sabartabxin kadha degmada lala jaan qaadi kadha dowladda cusub hadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha fulinka dhamaawiirta iyo iyo iyo shuruucda dalka u yaalla ka qayb qaadan kadha horumarka degmada fulinka dha mashaariicaha cusub hadda dhama cusub oo loo soo daynaya sanadka kan barnaamijyada g b g iyo g b l g-ga iyo haddii alla idma kuwo kale oo sanadla ah oo shaqayn doona oo aanu filayno inay degmada ka howlgeli doonaan waxna ka bedeli doonaan kaabayaasheeda iyo dhaqaalayaashe dhaqaalaheeda degmada oo la raja- marka waxaa la rabaa maanta inaad noo soo saartaan hogaamiyayaal naga sabata bixin karaan een haddii alla idmo een xilliga aynu ku jirno oo hir markii la gaaraba hir kale inoo ilaalin karaa oo maanta ee, shalay ba- bay baratay maxay ahayd geedkii shalay la isxabanaya hee ma- maa la iska ogaada miyay ahayd? maxay maamaadii een shalana waa fiicnay golihii deegaanka iyo waxqabadkoodii maantana waxaan rabnaa mid dhammaystira inta dhiman degmada mid kicinta degmada kiciya canshuuraha degmada soo saara maamul soo saara canshuuraha degmada iyo dhaqaalaha degmada dhulka degmadu leedahay mid ka qayb qaata waxaa degmada lagu kici hadda lagu horumarinayo dekadaheeda iyo laga dhisayay een, dhulalkii ku yaallay gaalkacyo iyo meelo ka sii fog kuwii jariiban iyo ku yaallay ee, ee, ee, meesha la yidhahdo garacanna dad baa personal iskaga gadanayo iskaga waxaysanay isku danaysanaya suurtagal noqon mayso in een, kuwa garaacad ku yaalla dhulka garaacad ku yaalla uu wi- dad personal u gadanayo kuwii ummadda ka dhexeeyada oo ku yaallay degmooyin kale in loo soo gado horumarka iyo waxtarka degmada jariiban kuwii degmada jariiban ku yaalla in ay sidaasoo kale yihiin dhaqaalihii iyo canshuurihii laga soo ururiyey deegaamada kale iyo ee, lacaga ay soo ururiyeen dad dan yarahoo soomaaliya soo- ee, dadka deegaanka u dhashay oo meelo kala degan sidoo kale mas-uuliyiintii halkaa ka hadlay waxaa ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka mudug maxamed cumar afdhuub isagoona xildhibaanada dardaaran u jeediyey waxaa la rabaa mar kasta in la xasuusnaado kitaabkii ilaahay ee maaragtay la maray Een, intii ka horreysay oo martayna iyaguna waa ay ku jiraan waxaad maaragtay aada u dhaarateen waa dalka dadka iyo diinta waxaa la rabaa inaan maaragtay marka qofku isagoo dan gaara leh Een, oo maaragtay howlo badan bini aadanka ay ku taxalluqaan baa haddana waxaa laydinka rabaa inaad maaragtay mar kasta danta gaarka ah laga horumariyo danta guud waxaa maaragtay een, jarriban maalinba meel maalinba meel bay soo joogtay maantay meel bay joogtaa meeshaas ay joogto waxaa laydinka rabaa inaad ka sii ambaqaadiyo waxaa laydinka rabaa inaad maaragtay bulshada aada midaysiin oo aada gacmaha ku dhigtiin waxaa laydinka rabaa inaad maaragtay deegaanka aada hormarisiin waxaa laydinka rabaa inaad maaragtay aada horay aada usii qaadiin isla markaasna qorshayaal aada yeelatiin aada maaragtay een, uga hormaraysiin deegaanada kale ee ku teedsan gobolka mudug ama puntland ama soomaaliya waxaa laydinka rabaa in dadka maaragtay la gaadhsiiyo han sarreeya dowladnimo waxaa laydinka rabaa inaad maaragtay degmada canshuurteedii aada qaadiin suduubtii iyo taleefooyinka wax lagu qaadayay waa ay yaallaan waxaa laydinka rabaa inaad maaragtay aada qaadiin waxaa laydinka rabaa inaad maaragtay dhistiin ciidan een, dowlad dowladda hoose ay leedahay een, inaad caawisiin ciidamada kale een, si aad maaragtay dhaqaalaha waxa weeye haddii inan adinku dhaqaalaha ina qaadin oo canshuurta ina magaalada ka soo bixin hadda wax la xukumayo ma jiraan wax la qaban karana ma jiraan meeshaadi maaragtay unbaad maaragtay taagnaanaysaa Een, laakiin markii aad canshuurtii aad qaadiin waad shaqayn kartiin ciidankiinni maaragtay baad dhisan kartiin cabdikhayr maxamed jaamac rediyo cadaado jiriiban dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka mootobajaajta ayaa cabasho ka muujiyey kadib shaqa joojin uu ku sameeyey maamulka degmada baydhabo cabdikariin ibraahim ayaa baydhabo ka soo waramay dhallinyarada ka shaqaysata mootada nooceedii hayfe konta ayaa cabashadooda waxay ka dambeysay kadib markii muddo saddex maalmooda la hakiyey howlahooda shaqo ee ka socday gudaha magaalada baydhaba gudoomiyaha mootooyinka fekonta dhaayo malaaqa ayaa ka codsaday maamulka koonfur galbeed in loo sii daayay mootooyin fara badan oo saldhigyada looga xiray isagoo sheegay inaan ogeyn sababaha loo haysto mootooyinkooda ay kaga shaqaysanayeen gudaha magaalada baydhaba marka sid maalimood amal eh, daraad may dhiganayeen wasiirka gaadiidka eh, wasiirka eh, amniga eh, warqad ha ku bati gaadiidkan oo baabuurtan yaryar oo bensol ka saaran may ogol laleey waaba dheegnay laakiin taasba saasaan dheegnay haddii mawtayaalka la diida waata ayaan dheegi fadni amar habayhay una dheegnina ma ee waanu mawtayaalkin walnoo haysada dowladdu may ku codsadaan inay mawtayaalka soy sigoonaan ninferi dad wadan roogana mawtayaalkan walun kaga wadaan male una dantaana laylaan kii isbitaal dictor ay idisa ku tawa isbitaalka kooy kii bakhaarjay ku kooyda idisan kooyda kii baahno sagaaraha gadgado yani kala kooy kii aana kala kooy lama badantis isu wedadi marka hoolo badan oo dad ummad badan oo dabyo saaska damaayo laska akiramahayo nagadaayta dowladdu may fadaan si goone naninfiri mootada fekonta ayaa inta badan ka shaqaysa gudaha magaalada baydhabo waxaana ay galaan safaro ay uga baxaan tuulooyinka hoos yimaada magaalada baydhabo si dhalinta ay ugu raadsadaan nololmaalameedkooda waxaana isticmaalo dadweynaha ku ganacsada caanada iyo waxyaabo kale oo tuulooyinka ay geeyaan cabdikariin ibraahim macalin reediyo adaado baydhabo guud ahaan dhegaystayaal warkii habeen ood kala socoteen raadiyaha cadado waa naga intaas warka waxaa soo saaray cabdirashiid cali maxamed xasan axmed maxamed ayaa farsaminaya anigoo cumar ayaa idiin warramaya tan iyo kulanti dambe warkan warka xigeentaa ku kulmayna waxaan inkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo